أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم aلسلaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu waa habeennimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha shacbaan sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faaf reebka wararka بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا barnaamijkeenna faaf reebka wararka qodobada caawa ay idinku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona janalka kataa'ib al ikhbaariya oo muuqaal ka soo saaray halaaggii maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaalladii malaaxibta ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beere yabaal ee duleedka degmada buulaburde iyo muuqaalka ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya oo lagu arkayo bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo bilqan bannaanada beere yabaal barnaamijkeenna faafreebka sidoo kale caawa waxay idinku maqli doontaan Before 9 p.m. last night, an American Airlines regional jet carrying 60 passengers and four crew collided with an Army Black Hawk helicopter carrying.
debkii californiya kadib dowladda silibyada ah ee maraykanka oo wajahaysa musiibooyin hor leh ku dhowaad siddeetan qof oo ameerikaan ah oo saacado kooban ku dhintay shilal diyaaradeed iyo gaal donald trump oo wax laga murugooda ku tilmaamay burburka diyaaradahaas faafreebka wararka ayaad ku dhegaysan doontaan warbixin umuurahaasi ku saabsan sidoo kale barnaamijkeenna faafreebka waxaad ku maqli doontaan xaalad anfariil ah oo laga soo wariyey madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya kadib markii laga maqlay dhawaqa rasaas iyo madaafiic haddaba sideebay soomaalidu arrinkaas ugu faaqideen baraha bulshada barnaamijkeenna sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maamulka ashahadala dirirka ah ee somalilan oo ruqsaddii ganacsiga kala laabtay ganacsade u dhashay dalka yeman kaasoo xasan garguurta uu u xiray ganacsiga xoolaha soomaaliya madaxa kooxda riddada soomaaliya oo markii ugu horraysay xaqiijiyey in maamulka somalilan uu ka go'ay soomaaliya inteeda kale sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxaydu ku maqli doontaan saacaddan warku bilaaw horta falkiyo suubiyeen beri ku enuun haddii odayaashii walaalihii eelgoda en lan allaale lanki goro wedada oo duurkaas goro ka wedada lan iswalkale an wedada ma leh walaayadeenna markiina sidii isla dheegan lan allaale lanki goro wedada walaalshii an wedade ha animeelila ka arag lika dil waan odayn an kahayn nahaninku ka akhyaarayaan ununa datanku ka akhyaarayaan lan lan walaalshii goro an wedada taasa mutafaka enna iska waafaqsanna beelaha jilible iyo geelad leh ee wadadega wilaayada bakool oo lagu heshiisiiyey degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo munaasabadda heshiiskaas oo ay goobjoog ahaayeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan nuqabada iyo ogaasyada labada beelood iyo beelaha kale ee deriska ah qodobadaas ayaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan waxaa idinla socodsiinaya aniga waxaa igala qaybgalaya walaalaha faysal mahad iyo maahir dhegaystayaasheenna wilaayaadka waxay naga dhegaysanayaan xarumaheenna kala duwan ee ku kala yaala wilaayaadka dalka soomaaliya halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay nagala socdaan mareegaha internetka iyo life streamka ku soo dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaf reebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا waa hagaag dhegaystayaal haddii aynu sii guda galno barnaamijkeenna faafreebka wararka sida qodobadiisaba idinku maqlayseen janalka kataib al ikhbaariyah ayaa waxa uu soo saaray muuqaal uu ku soo bandhigayo halaaggii maleeshiyaadka murtadiinta ku soo gaaray dagaaladii malaaximta ahaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka beere yabaal ee duleedka degmada buulaburde muuqaalkan waxaa lagu arkayaa bakhtiyada maleeshiyaadka murtadiinta oo bilqan bannaanada beere yabaal haddaba yaan war idinku daaline aynu wada dhegaysanno
sideed iyo labaatankii rajab kun afar boqol afartan iyo lix ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar abaabulan ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo ambabaxay degmada buulaburde أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفائي كنتم للشعب داء يوم أنسى في عمائي يوم أنسى في عمائي
dagaal kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa iyadoo murtadiintii lasoo abaabulayna ay noqdeen kuwa bakhtigooda laga dul tallaabsaday iyo kuwa cagahooda ku baxsaday
أشبع الأتباع ضربا شردوهم في العرائق وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء حكموا شرع السماء
weerarkan iyo dagaaladii ka dambeeyey ee ka dhacay wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa qayb ka ah howlgallada jihaadiga ee ay haliyada islaamka ku difaacayaan wilaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allah من سبات الإضياء لا سن الباغين درسا وقفوهم للفناء يا سيوف الله هبوا من سبات الإضياء لا سن الباغين درسا وقفوهم للفناء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء أنتم رس وفسق أنتم سر البلاء أنتم كفر وغدر نهجكم حجب الضياء قتلكم فيه شفائي لن تعيشوا في صفائي
عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qeybihiisa hore ayaad dhegaysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijkeenna waxaad maqli doontaan dabkii californiya kadib dowladda silibadda maraykanka oo wajahaysa musiibooyin kale oo hor leh hase yeeshee waxaydu ku soo dhowaataan xubintii aalaaba aad inooga barateen inaydu barnaamijka ku dhegaysataan ee hadalhaynta iyo walaalkeen maahir haya maahir waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka ciro oo xiray maxjar uu berbere ku lahaa ganacsada carbeed wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamul goboleedka ashaadla dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay inay si rasmi ah u xireen maxjar lagu hubiyo badqabka xoolaha oo magaalada berbera uga furnaa ganacsada carbeed cumar shucayb oo ah wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka ashaadla dirarka ah ee somalilan ayaa sheegay in ganacsade abuuyaasir oo ah nin carbeed uu caqabad ku noqday dhoofinta xoolaha ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa sidaas darteedna ay go-aan ku gaareen inay xiraan maxjarka caafimaadka xoolaha lagu hubiyo ee uu berbere ku lahaa wasiirka u hadlay maamulka uu madaxa u yahay murtad cabdiraxmaan ciro ayaa intaasi ku daray in go-aankan uu yimid kadib markii uu abuuyaasir ka dhaga adeegay go-aanka maamulkaasi oo ahaa in uu ka laabto heshiis uu la galay murtad gurgurte oo loogu xiray dhoofinta xoolaha dadka soomaaliyeed murtad shucayb ayaa sidoo kale sheegay in ruqsadii shaqo ay kala noqdeen ganacsadahan oo muddooyinkii dambe ay ka cabanayeen ganacsatada soomaaliyeed ee xoolaha dhoofiya kaas oo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurgurte uu u xiray dhoofka xoolaha soomaalida waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa xasan gurgurte oo si cad u sheegay in somalilan ay ka go-day soomaaliya inteeda kale madaxa kooxda villa soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan si weyn ugu tafaxaydan xaraashka badda iyo beriga soomaaliya ayaa cod dheer ugu sheegay caalamka in somalilan ay ka go-day soomaaliya inteeda kale wargeys caan ah oo kasoo baxa mareykanka magaciisana la dhaho washington post ayaa waraysi la yeeshay xasan gurgurte waxaana su-aalaha ku saabsanaa maamulka gobolada waqooyi ee somalilan uu ka bixiyey jawaabo aada u jilicsan oo dhammaantood xoojinaya danaha shisheeye islamarkaana gogol xaar u ah sidii dalka iyo dadka soomaaliyeed loo kala jari lahaa waraysigaasi oo dhinacyo dhowr ah taabanayay ayaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa qeybta ku saabsan maamulka la baxay somalilan waxaana u dhacay sida tan maxaad ka rajaynaysaa xiriirka dalkaagu uu la yeelan doono maamulka cusub ee trump xasan sheekh oo su-aalahaasi ka jawaabaya ayaa yidhi mar walba waxaan la leenahay mareykanka xiriir aada u wanaagsan ma garanayno waxa uu la iman doono hoggaanka cusub laakiin ma filayno wax xun ayuu yidhi gurgurta intaas kuma uu dhaafine waxa uu si bareer ah isugu furay albaab hor leh oo cid wax ka weydiisaba aanay jirin waxaanu isagoo hadalkiisa sii wata uu yidhi qaar ka mid ah dadka ku xiran madaxweyne donald trump ayaa doonaya inuu somalilan u aqoonsado dal madax bannaan ma diidan tahay aqoonsiga somalilan ayaa mar kale la weydiiyey waxaanu gurgurtee ku jawaabay haa soomaaliya waa mid kun sagaal boqol iyo lixdankii waxay noqotay dal madax bannaan somalilan waxay ahayd maxmiyad ingiriis ah koonfurta soomaaliya waxay ahayd gumaystihii talyaaniga kun sagaal boqol iyo lixdankii ay labada dhinacba xoroobeen oo waxay noqdeen jamhuuriyaddii soomaaliya ayuu yidhi sidoo kale madaxa kooxda villa soomaaliya jawaabtiisa intaas kuma gaabsane waxa uu sii raaciyey oraha qiraal ah oo iftiiminaysa in somalilan ay ka go-day soomaaliya inteeda kale waxaanu yidhi dagaalkii sokeeye wuxuu dhacay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii somalilanna waxay ka go-day sanadkaas soomaaliya ayuu yidhi wariyaha washington post ayaa sidoo kale weydiiyey inkasta oo somalilan u shaqaynaysay sidii gobol isla maamul oo ay doorashooyin ka dhaceen haddana dowladaha kale ee afrikaanka ah waxay kasoo horjeedaan aqoonsigooda sida aan filayo sababtoo ah waxay ka baqayaan in ay keento in qeybo ka mid ah dalalkooda ka go-aan mataasbaa dooda dhabta ah ee kasoo horjeeda aqoonsiga gurgurti ayaa weydiintan kaga warceliyey sidan haddii xuduudaha afrika wax laga bedelo oo la sameeyo xuduudo cusub taasi waxay noqonaysaa dhibaato aada u daran haa doorasho waa ay ka dhaceen somalilan laakiin doorashadu ma aha sida ay aniga ila tahay shuruudihii gooni isutaagga ayuu yidhi geesta kale odhaahyadan dabacsan ee gurgurte ayaa imaanaya xilli xubno awood iyo saameyn weyn ku leh xisbiga jamhuuriga ee trump ay gadaal ka riixayaan qorshe lagu doonayo in mareykanka ku aqoonsado somalilan waxaan markaan soo qabanayaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka bartu waxay maanta faafisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaanka beerayabaal ee dhacaduleedka degmada buulaburte ee wilaayada islaamiga ee hiiraan muuqaalkan ayaana la daawan karaa saddex daqiiqo iyo qadar soddon iyo dhowr sikin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen eeraboodka degmada waajid oo saldhig u ah askarta xabashida etoobiya xilliga weerarka waxaa eeraboodka ku sugnayd diyaarad doonaysay inay halkaasi ka qaado saraakiil murtadiin ah markii dagaalka uu bilowday ayay diyaaraddu si deg deg ah garoonka kaga duushay waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa aadan barre ducaale oo tilmaamay in n f d aan lagu tilmaami karin dhul soomaaliyeed aadan barre ducaale oo ka tirsan wasiirada dowladda kenya ayaa diiday in dhulka soomaaliyeed ee n f d lagu tilmaamo dhul soomaalidu leedahay wasiirka deegaanka ee dalka kenya aadan barre ducaale ayaa si adag u diiday in dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato lagu tilmaamo inuu yahay dhul soomaaliyeed waxaana uu sheegay intaasi aanay ogolaanaynin isaga oo ka falcelinayay warbixin uu baahiyey telefishin laga leeyahay dalka kenya oo magaalooyinka gaarisa iyo wajeer iyo kuwa la midka ku tilmaamay dhul soomaaliyeed ayuu aadan barre ducaale tilmaamay inay tilmaantaasi tahay mid khaldan dhulkaasina yahay dal kenya ay leedahay deegaanka soomaalida macnaxumo gaarisa wajeer iyo mandheera waxay ku jiraan xuduudda dhuleed ee jamhuuriyadda kenya oo ah hal dal oo midoobay ayuu ku yiri qoraal uu ku daabacay barta uu ku leeyahay x waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka waxay sidoo kale mareegtu maanta daabacday ciidamada suudaan oo ku taqadumaya qasriga madaxtooyada ee khartuum oo sidoo kale waxay mareegtu daabacday warbixin ku saabsan labaatan qof oo ku dhintay shil ka dhacay suudaanta koonfureed shilkan oo ah mid diyaaradeed ayaa yimid kadib markii ay burburtay diyaarad ay la socdeen labaatanka xubnood ee shilka ku dhintay dadka dhintay ayaana kasoo kala jeedaa shiinaha iyo hindiya waa tahay maahirow intaadan xubintaba ka dhammaan maxay ahayd hadalhayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tiilay waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aadah looga hadlayay xaalad qalqal ah oo xalay laga dareemay xarunta madaxtooyada kooxda riddada ee villa soomaaliya xalay fiidkii ay ciidamada ilaalada madaxtooyada waxay cirka u ridayeen rasaas xoogan oo ka dhacda qoryaha dhashiikaha iyo zuuga waxaana la sheegay inay tooganayeen diyaarad daroon ah oo villa soomaaliya dullahey haabaysay sida la iskula dhex qaaday baraha bulshada muuqaalo fiideo ah oo la faafiyey ayaa lagu arki karay diyaaradda daroonka ah dadka qaar ayaa sheegay in arrintani ay qalqal ku abuurtay madaxda riddada oo uu xasan gurgurte ugu horeeyo dad arrintaasi social media uga warceliyey ayaa sheegay in wixii xalay dhacay ee qalqalka ahaa ay muujinayeen daciifnimo ilaa iyo hadda saraakiisha murtadiintu kama hadlin dhacdadii xalay balse bulshada ayaa si aada iskula dhex qaadaysay xubintiina waa inaga inta cabdulqaadir caawa
aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeenna ayaannu isla soo gaaraynaa dabkii californiya kadib dowladda silibadda ah ee maraykanka waxa ay wajahaysaa musiibooyin kaloo hor leh iyadoo ku dhowaad siddeetan qofood oo ameerikaan ah ay saacado kooban ku dhinteen shilal diyaaradeed oo ka dhacay gudaha waddankaasi maraykanka iyadoo dhanka kalena gaal donald trump uu arrintaasi ku tilmaamay wax lala murugoodo haddaba ku soo dhowaada warbixintan oo aad kaga bogan doontaan macluumaad badan oo ku saabsan masaa'ibta maraykanka waxaan inoo soo jeedinayaa walaalkeen faysal mahad haya faysal dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa ahayd gacanta midig ee qaybta weyn ka qaadatay xasuuqii bahalnimada lahaa ee ciidamada yahuuddu ay ka geysteen magaalada khaza ee dhulka filistiin maalmo yar kadib markii uu xukunka la wareegay ayuu saliibiga xagjirka ah ee donald trump wuxuu soo saaray qaraaraad halis ku ah shacabka muslimka ee filistiin hiil iyo garab istaagna u ah yahuudda sahyuuniyadda ee xoogga lagu dejiyey dhulalka muslimiinta shaam trump ayaa isla markii uu baydhan kala wareegay xafiiska aqalka cad wuxuu waxba kama jiraan ka soo qaaday qaraar uu horay u soo saaray baydhan oo yuhuudda ka mamnuucayay in ay shacabka khaza u adeegsadaan bambaanooyin culayskoodu yahay laba kun oo radal wuxuuna hadda u fasaxay wasaaradda difaaca in hub wixii ay rabaan siiyaan ciidamada sahaayinada sidoo kale taraam ayaa xayiraaddii ka qaaday ururo sahaayino xag jir ah oo u ololeeya deegaamiysiga sharcidarrada ah ee cadowga uu ka wado deegaanada daanta galbeed ee webiga urdun dhulka filistiin saliibi taraam intaa kuma ekaysan wuxuu xidhiiro sidoo kale la sameeyey madaxda dawaaqiidda ee masar iyo urdun wuxuuna ku amray inay ka qayb qaataan barakacinta reer khaza iyadoo arrimahaasi ay dhacayeen ayaa allah subxaanahu wa tacaala oo ah caadil wuxuu gaalada maraykan ka dhadhansiiyey qayb ka mida dulmiga ay u geysanayaan muslimiinta saacado kooban gudahood waxaa maraykanka ka dhacay shilal diyaaradeed oo ay ku dhinteen dad ku dhow boqol ruux oo mujrimiin ah khamiistii lasoo dhaafay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada washington waxaa iskula dhacay laba diyaaradood oo mid ahayd nooca militariga midna ay ahayd kuwa rakaabka qaada diyaarad nooceedu yahay black howg oo ay la socdeen saddex askari ayaa ku dhacday diyaarad rakaab ah oo ay la socdeen lixdan iyo afar ruux waxaana shilkan ka dhashay halaag daran afar iyo labaatan saacadood oo baadigoob loogu jiray soo badbaadinta dadkii diyaaradahaasi la socday waa lagu guuldaraystay waxaana bakhtiga mujrimiintii halaagsantay laga soo helay webi ku yaalla duleedka magaalada washington donald trump ayaa jeediyey kelimad murugo leh wuxuuna wixii dhacay ku tilmaamay musiibo weyn oo ku habsatay waxa uu ugu yeeray qaranka maraykanka taraam ayaa canaan kulul u jeediyey saraakiisha duulista hawada oo uu ku eedeeyey inay shaqadooda ka gaabiyeen wuxuuna soo hadalqaaday tallaabooyinka ay qaadi doonaan isagoo musiibo musiibo ku celcelinayey I speak to you this morning in an hour of anguish for our nation. Just before 9 p.m. last night, an American Airlines regional jet carrying 60 passengers and four crew collided with an Army Black Hawk helicopter carrying three military service members over the Potomac River in Washington, D.C.
waxaan idinla hadlayaa subaxdan anigoo murugo weyn u dareemaya qarankeena xalay saacaddu markay ahayd sagaalka fiidnimo diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda american airlines oo sidee lixdan rakaab iyo afar shaqaalaha duulimaadka ah ayaa ku dhacday diyaarad helikobtar ciidan oo nooceedu yahay black how taasoo siday saddex askari oo amerikaan ah waxayna isku dhaceen iyagoo dul maraya webiga botomak ee washington d c xilli ay diyaaradda ku soo dhowaanaysay garoonka ronald reagan labada diyaaradba isla markiiba way burbureen waxayna si degdeg ah ugu dhaceen biyaha qabow ee webiga botomak waana musiibo aad u xun howlgallo ballaaran oo badbaado ayaa socday habeenkii oo dhan nasiib daro qofna kama badbaadin shilkan waxay ahayd habeen madow oo murugo leh oo taariikhda dalkeenna baalmadow ku reebaysa waa musiibo aad u xanuun badan qarankeenna oo dhanna waxaan u barooranaynaa naf kasta oo naga luntay si lama filaan ah waxaa nahay qaran murugaysan dad badanna arrintan waxay si weyn u taabatay xitaa dad ajnebi ah oo ku jiray diyaaradda weli lama oga waxa sababay shilka laakiin waxaan haynaa aragtiyo xooggan diyaaraddii american airlines waxay ku socotay jidkii saxda ahaa sida caadada ahayd isla waddadii ay diyaaraduhu muddo shan iyo labaatan sana ah isticmaalayeen
While on final approach to Reagan National Airport, both aircraft crashed instantly and were immediately submerged into the icy waters of the Potomac. Real tragedy. The massive search and rescue mission was underway throughout the night. Sadly, there are no survivors. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history.
iyadoo shaqaalaha gurmadka maraykanka ay ku mashquulsanaayeen soo daadguraynta meydadka mujrimiintii ku halaagsamay shilkii washington ayuu xalay si lama filaan ah shil kale uga dhacay gobolka pensilveniya magaalada filadelfiya diyaarad ka duushay oo ay la socdeen ilaa lix qof ayaa si lama filaan ah ugu dhacday dhisme ganacsi oo ku yaalla bartamaha magaaladaasi muuqaal uu duubay wiil dhallinyaro muslim ah ayaa muujinayay argagaxa hareeyey magaalada filadelfiya biriqsiyadii ay diyaaraddu ku soo dhacaysay magaalada waxaana la arkayay holaca guryo iyo goobo ganacsi It was a big ball of fire just flew into the sky. And when it hit the house, it hit a couple cars. Boom! And a
waxay ahayd kubad dab weyn ah oo cirka u duushay markii ay guriga ku dhacday waxay sidoo kale ku habsatay dhowr gaari waxayna burburisay wax walba xataa jismiga diyaaradda oo holcaya ayaa meel kasta ku kala firiray nolosheedu tan oo kale weligay ma arkin tan wax la mid ah to the plaza and to the Dunkin' Donuts everywhere. I, I never seen nothing like that a day in my life.
dhawaaqa qaraxa ka dhashay burburka diyaaradda ayaa argagax ku riday dadka ameerikaanka ah ee ku sugnaa goobta
Allahu Akbar! Allahu Akbar! What the hell? What the hell? What the hell? Oh my God! Oh my God! La ilaha illallah!
qof goobjooga ah ayaa isna sheegay in wixii filadelfiya ka dhacay oo kale uusan weligii arkin dad badan ayaana muday in magaalada la soo weeraray taasoo sare u qaaday argagaxa cadowga
Mike, six people on the ground were taken to hospital. Three have been discharged. Remarkable, really, that more people weren't killed or seriously hurt. This is the scene tonight in Philadelphia. Down this street, the impact point, 200 metres on the left hand side.
ilaa lix qof ayaa la dhigay isbeddelka balse saddex ka mid ah ayaa markii dambe laga saaray kadib markii la dabiibay xaaladooduna ay soo hagaagtay tani waa muuqaalka caawa ee filadelfiya halkani waa goobta shilku ka dhacay laba boqoloo mitir dhanka bidixda ah dhinaca midigna guryaha waxyeelo culus ayaa gaartay waxaana laga daadgureeyey dadkii degganaa waxaa magaalada ka jira argagax aad u daran dadka qaarna caawumad seexan doonaan gudaha maraykanka baarayaasha ka shaqeeya badqabka gaadiidka waxay toddobaadkan mashquul ku ahaayeen shilkii diyaaradeed ee ka dhacay magaalada caasimadda ah ee washington laakiin hadda waxay noqon doonaan kuwo aad u sii mashquuli doono qaar xubnaha kooxda ka mid ahna waxaa loo soo diray filadelfiya si ay u baaraan musiibadii lama filaanka ahayd ee dhacday dadka halkan jooga waxay isweydiinayaan maxaa dhacaya laba shil diyaaradeed oo dilaa ah oo dhacay saddex maalmood gudahood maxaa sababay waxan maxaa isku soo aadiyey shilkan dilaaga ah laakiin su-aasha ugu weyn waxay tahay sidee duuliyaha diyaaradda qumaatiga u kacda u arki waayey diyaaradda kale ee jadka ah sababtoo ah iftiinkeeda soo degista washingtona xilliga ay doonaysay inay soo cagdhigato waddada ay diyaaraduhu ku ordaan ee garoonka labada diyaaradoodba waxay ku socdeen dherar aad u hooseeya mana jirin fursad ay isku badbaadiyaan kadib markii ay isku dhaceen Two new angles make the collision much clearer, but a big question remains. How does the helicopter pilot not see a jet, its landing lights on, cross its path?
Crash, crash, crash.
Both aircraft are so low, there's no chance of recovery after they collide.
dad argagaxsan gaadiid gubanaya kuwa cagaha wax ka dayay iyo gaadiid ambalaas ah ayaa hareeyey waddooyinka waaweyn ee magaalada filadelfiya iyadoo dadka oo dhan ay jaha weerarsan yihiin oo waxa dhacay la garan la'yahay ayay saraakiisha booliiska iclaamiyeen in shil diyaaradeed uu dhacay kolkaas ayuu miirka u soo laabtay gaalo badan oo waxa dhacay moodayay weerar lagu soo qaaday khasaaraha ka dhashay shilkan ayaa ah dhimashada lix qof oo diyaaradda ku dhex gubtay iyo tobannaan kale oo ku dhaawacmay dhismayaasha ganacsi ee ay diyaaraddu ku dul burburtay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad soomaali ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warbixintaas
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة qaybihii dambe ee barnaamijkeena faafareebka wararka ayaannu isla soo gaaraynaa dhegaystayaal beelaha jilible iyo geeladle ayaa lagu heshiisiiyey degmada teeglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool iyadoo munaasabadda lagu heshiisiinayay labadaasi beelood ee goobjoog ahaayeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan iyo nuqabada labada beelood ee la heshiisiinayay ee walaalaha ah iyo ogaasyada labada beelood iyo beelaha kale ee ay deriska yihiin oo madasha ku wada sugnaa aynu ku horayno bayaan wadajir ah oo ay isla soo saareen labada beelood ee geeladle iyo jilible ujeeddo heshiis labada beelood oo walaalaha ah kadib shir ay isugu yimaadeen waxgaradka beelaha geelidle iyo jilible soconayana muddo shan maalmood ah oo ayna wehelisay dowro sharci ah oo ay horkacayeen dhaqanka labada beelood kana dhacay wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan degmada tiyeglow shirkaas oo ay daadihinayeen guddi ka koobnaa saddex xubnood oo ka tirsan golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada bakool oo ay wilaayadu u xilsaartay shirkaas oo looga hadlayay khilaafaad u dhexeeyey labada beelood khilaafkaas oo dhul iyo dhiigba lahaa wadahadallo dheer iyo isjiijiid kadib waxay ku heshiiyeen dhammaan wixii ka dhexeeyey sida dhimashadii labada qof oo kale ahaa xulbaale xasan xuseen labo maane xuseen aadan iyo ninkii dhaawac ahaa ee madey caliyow xasan oo dhammaantood u dhashay beesha geelidle waxaa lagu heshiiyey sidan kow waxay ku heshiiyeen xagga dhimashada qofkiiba boqol haalaad oo geel ah oo hashiiba lagu qiimeeyey afar boqol oo doolar dhammaan marka laisku daro waxay noqonayaan siddeetan kun oo doolar labo waxaa la cafiyey soddon halaad oo u dhiganta laba iyo toban kun oo doolar waxaana dhiman boqol iyo toddobaatan halaad oo u dhiganta lixdan iyo siddeed kun oo doolar afar waxaa la bixiyey sagaal kun iyo lix boqol waxaana dhiman konton iyo siddeed kun iyo afar boqol oo doolar shan wakhtiga lagu bixinayo waa shan bilood oo ka bilaabantay siddeed iyo toban bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya kuna eg siddeed iyo toban bishii laba iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya lix waxaa kaloo ay ku heshiiyeen in loo gudbiyo maxkamadda shareecada islaamka ninkii dhaawac ahaa ee magaciisa kor ku soo xusnay arrinta dhulka daaqa ah ee la isku haystay waxaa loo xalliyey sidaan kow dhammaan dhulka waxaa iska leh allah ayaa iska leh waxaana mas-uul ka ah maamulka islaamiga ee lamana noolayn karo iyadoo ogolaansho laga haysan maamulka islaamiga labo waxaa mamnuuca aana la aqbalayn wixii ashkhaas isku haysta in qabiil laga dhigo ciddii lagu arko loo aqoonsanayo fidnawadayaal waana la iska qabanaya saddex si guud waxaa mamnuuc ah ceel beer war iyo deegaamayn cusub iyo wixii la mid ah daaqana uu ka dhexeeyo dhammaan muslimiinta afar waxaa loogu baaqayaa dhammaan dadka uu khuseeyo heshiiskan in ay ku wada noolaadaan nabad iyo walaalnimo shan in nabadda hadda la qaatay la gaarsiiyo deegaanada ay degan yihiin beelahaas lana dhaqangeliyo nabaddaas lix in wixii dhexmara dadka deriska ah ula laabtaan shareecada islaamka toddobo in aan wax hub ah lagu qaadan karin meelaha ay beelaha deriska ka yihiin deriska ku yihiin siddeed in ciddii ku xadgudubto qodobadan lagu heshiiyey la kulmi doonto ciqaab shareecada islaamka ah wabilaahi towfiiq saxiixiyaasha labada beelood beesha geelidle waxaa u saxiixay labaatan iyo toddoba qof waxaana ka mid ah malaaqa beesha geelidle sheekh xuseen sheekh aadan labo nabadoon sheekh ibraahim kobyare saddex nabadoon cali kuus isaaq cumar afar nabadoon sulaymaan aadan qaadi nabadoon cabdi cali isxaaq nabadoon ibraahim isxaaq ibraahim nabadoon bilow ibraahim maxamed nabadoon macalin cabdi sheekh xasan nabadoon maxamed cali cabdi nabadoon ibraahim ibraahim duub beesha jilible waxaa u saxiixay kow suldaan aadan aadan keer malaaq cali maxamed yarow nabadoon macalin maxamed nuur nabadoon xasan eelow malaaq nabadoon macalin cabdi yarow nabadoon macalin xuseen xasan macalin nabadoon macalin ibraahim macalin deerow nabadoon macalin cali isxaaq xasan nabadoon macalin xasan madyarow nabadoon cabdow xasan cabdi wabilaahi towfiiq markana ku soo dhowaada malaaqyada labada beel asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda asalaam awalan allah subxaanahu watacaala mahadnagaan kabacd weyba mahadnagaane walaayadii gobolun infadeedi leylan wanahaaranba waray damoogan ee ka shaqeeyaasu maran dharayna hadda daraadheh sagoo kale inta gobolnayn ka dhegdi mahadsanyiin maybaa kale ang mahadnagaane nuqabadii oo shirkanka huqiib galeen nabadeyntanka huqiib galeen juhud badan yoona niibiyeen ang mahadnagaan maxadnaa kabacdi koley kulin kasta sababa leey meelin way baana naysakooe lam-idood oo walaale ah daris ah abti aysan ah yaa koley dhati wal ku dhiyaan maybaa dhiyay dilaadhii oladan reer geelada yaa way baa laku dilay lama qof yaa laku dili oo aan odayin ahaa marka saas daraadii ayaan tirinaysa kooy walaayada gobolnayin aadi ilaahay subxaana wa tacaala baa ka mahadsan nabadaa laku deeri guuraa laku deeri maylana intay noo dambayton nabada un inta ka deerni ilaahay subxaana wa tacaala allah nin deersi kolley soomaaliyada way baa raasa ilka iyo arba askanina waana wada darisu walwalban ilaahay magaadirtiisa ka dhihayaan way baalanaa marka hore lamaadii qof ilaahay subxaana wa tacaala sabr alla noo sii maqaadira hajaa jartay oo haylisha wala deeri war maalinka darafan kolley sababta ilaahay subxaana wa tacaala haan qori yaan tan hayd haddana intii intii yoo ku dambayto intilka kulmiyoon ilaahay subxaana wa tacaala waa qadari meelanaha dadkii wali haddanii la roogo iyo wali noo dambe sabarka una qaadan in yoona ninla qaadadaan waa dardaartii akumadata akhyaaray way baa laka heliyey meelung ee lamadii boqol ilaahay subxaana wa tacaala sheegay yaa la xukumi markaas ka bacdi walaaloo reer jirible way baa noo odsadeenah inay arday adadiidii oo lamada boqol halaa tahaytii waa lagu dhumo walhal noo dhumo yaan ereen odsinayna kooyan aynin nacgo yaan ere muddo halnin hiro yaan ere sidiidii buka ogolaan may walay shalay hoob lis galanaay wal heli oo markoo la heliyoon may baa ixsaan reeban ixsaankaasi insha allahu ilin suubi geeli lamada boqol halaa tahay soddon halaadaa lagu dhaafi un oo owliyaa damkii la talinay war un arday ada khiyaarkoon ka dhaafnin hayn soddon halaad yaa dhaafay meelkaas meen ku dhaafnay tum ishan halaad iyo tum ishan halaad boqolkiiba marka insha allahu soddonkaas halaad yaa ku cafiyni walaalo intii kale hertii may baa hertay boqol iyo toddobaatan neef oo geele way baa dhin ka qiimoyay oo ka qiimoysanay un oos dhaafi dhin afar boqoloo dollar alaa neef walaalo way baa ninka kuwalay jeeno booskan labaatan iyo afar halaad beesadayo yahda ku hayn isla haalada jeebkan oo ka jarta insha allahu yoona owliyaa u damka yaa gacanta liingriidoon balaaw diidii kale insha allahu hilisha allahan deertay maylanaaha lankasta oo geeka gacan deerta ini walaashay sidii jaahiliga anka jawaabo oo anin arsa ero ma egeek may ore ilaahay subxaana wa tacaala xujadii sheegaya helada kala korta waman qutila madluuma faqad jacalnaa liwalihi suldaana ilaahi subxaana wa tacaala lankii gardaro liin dilo lankii wilisha ee ilaahi subxaana wa tacaala way baan weelay xujo oo qur'aani ah oo diini ah oo ini lankaas diidii isku cafiyo ini diidii qaado ini lankii dilidu ah hadda may la qaaday diidiyaa la qaaday hadda ka bacd haddii madoosilin halii dii la qaaday ini walaalo reer geelida fardhagaajiyaan insha allahu dhinishow malku sugaa may welay markii hadda ka bacd lankii gacan suubay ilaahay subxaana wa tacaala meeri faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim lankii hadda ka bacda markii dii lisha qaaday masle helii ka bacda gacan dhaaf sameeyo ilaahay subxaana wa tacaala may baan ka godiyey cadaab aliima may baa diyaaran anaa ini nabadi horan bilaarin ilaahay subxaana wa tacaala allahna garab gala un owlaayada anoona garab unku fadaan ini may fadaana walaalowey insha allah hubka ku dhan ilaahay subxana wa taala allah nin la garab gala may weelay xilligii lamba gorishay qaadaay jirteen inay surmaayo ma roogo xilli may la rooga ha kitaabka ilaahay la dafaacayo oo jihaadka dhanigoo lingay antaa ka gaabsadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah alxamdu lilaah ilaahayaa mahadle bacd allaahi ma mahadnaqaane guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin dada la ogi kolley dhibaatooyinka hajarajari iyo wala geekaba jara wal dareeme lamba maskantiis shaqeeyaas xaqiiga allen walaa maalin iyo geeliinsuniyo dadkii haddii naqdeen dablo reebareebayaw marba meeloku uumaw ini geeka islaamkii iyo oo kitaab ilaahay yaala lankasta xagshay waliuse qalad ee walaalshay ku dareem haan orooraw leto kitaabki ilaahay dad muslimiin ee oo dhiigsho iyo dhaxaansho imbiyohayo nafiyo maal iniiska darho insurin leto ini hadda geeka islaamki maala yacni laka mashquuliyoba eeb intiqanii filan adduunya aakharaab ilaahay hana cafay walaalihii juhdigaas iyo kheyrka badan haddii walidhiyan alan elkii aan rabba iskaliinay dad gaal jar'a ilaahay hanuuniya duurkaas iska dileen walaalihii liniisla gurmudi dadkii nuqabadii xataa safarda dheer kii oday ee kii ajiisan haniingali dadkii haniinqalqaaliyay niinsheenay barwaaqadan hanadeersii guud ahaanba ingmahadnaqaan dadka inta fadhiya waa walaalihii eelqoda wala la diliin eelqoda intay dhimateen may ku dhimatay eelqoda ilaahay ma ninkanaaq alan may la dareemay dadkan lankii owlaa damhay iyo akhyaarto kale toolle iska hayti maylaku dareemay dad iska jiranyo amba dhibaato kale hadda niiskoba malahayn akhyaarto lankii weligi walaalihii dhimadeen iyo akhyaarlay haaya sida la ogay kolley walaalihii mayla xukumay lama boqol neef gaal e soddona la dhaafi walaalo madi la xukumay dadkii eheladii gaarkii un oo akhyaartii eelqoda iska duubangna alan walhalaawi abaadan owlaadis lama ewaa isdileen dilna shayddaanka kafala leh dhiya laakiin ilaahay haka mahadsan et hadda aniis qalab hayto amba aniiska jirin ma lahayn intii dhammati ilaahay angnaaraysa duuganoy intii noolse an badbaadiyaan haanlay taleeda aniiska kooy haay ehelkii dhammadii eheladiis haay ilaahay sabar jamiil ah nasiih walaalihii haddii lama boqol halaad la xukumi kitaabka ilaahay ba xukumi ilaahay mahadiis labaatan afar neef oo afar boqol laka dhowow yaa kubati khonton gaala dhomba afar boqol aka dhowanaay khonton iyo siyeed kun iyo afar boqol ya reestani atan malee yoona shan bilood muddo e waha qobsani ilaahay hanin fududaay tan kalamay lahaa dadka kolay bulshada duurka jirta oo sidii eenbaallahan liin reeba reebayahay saacadan laku bilaaw horta falkiyo suubiyeen beri ku enuun haddii odayaashii walaalihii eelqoda en lan allaala lankii ori wedada oo duurkaas gorka wedeed elaan iswalkaleen wedeed malah walaayadeen markiina sidii isla dheegan lan allaala lanki gor wedeed walaalshii aan wedeed ha ani meeli laka arag laka dil waan odayn aan qayn nahanin ku ka akhyaarayaan ununa datan ku ka akhyaarayaan lan lan walaalshii gor aan wedeed taasa mutafakana iska waafaqsanna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntiina sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga bakool oo munaasabadda soo xiray ayaa labada beelood ee la heshiisiiyey u jeediyey dardaaran dhaxalgal ah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ما يبقى مهد نغي الله سبحانه وتعالى نعمة عن فرح بضن لا لهن كوابا كورن إسلام نمد أنكو ينتقص نسي أمني إن بدقلي يكون لغن كشريعة إسلامك إيو لحسابتن كعدو الله سبحانه وتعالى نوافجين كسيي أودن كلكوين إن لهين allahaas aan mahadnagaana bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala mayba aan mahadnagay golaha nuqabada ku dhaqanka shariicada islaamka wilaayada islaamiga ah bokool juhdiyo iyo safaradii dhadheer iyo hangalan arantuntan e heshiisinta labada beelood ee walaalaha ah eelqode yoona may wahaa mahadnagaana afar iyo labaatan saa intaa surnaayan dhahantan iilqiibsadaayan war kasta maana dhibaato ee duruuf wana iilqiibsadaayan yoogaha ku damqadeen walaalooja muslimiinta ee geeka dhiigshoodeeda ahaay yooga shal badbaadiyaayan aan mahadnagaana bacdallaahi subxaanahu watacaala wala hadaf inta haddana iska kooyay shan maalmood geeka inta lan fadhiyo lan kaharaysanyana may bahayta ha arrin eedan dhib badan waan angnaxdin badan ilay qof muslim ah la dilo walku wiin majar markii gaalnimada laha kutaba arrintaas oo dhiiday oo dil e arrintaas markii sabab an hayti in la xaliyo alxamdulilah waan walku guulaysidii bayaanka oo odayaalka ku bahina tan hadamay la raay la akhriyaayigu eedi eedaan handhawaayana mayna lenaa insha allahu taala heshiiskii isan deertan wal alwal isan ka ballantan insha allahu taala tanfiid shay iyo fulintis iyo hergelintiis iyo dhaqangelintiis yaa insha allahu tacaala garabsiinkaana qodobka koowaad ana buraarjiifadamay kumadaha walaalyaal hadamay baa dhimadeena lama qof ilaahay naharis ehelkii iyo gooskii iyo markiyo ku geeriyoodan ilaahay subxaana wa tacaala sabari iimaanka siiya dad unu noomid ee muslimiinta kumid ee bahan ilaahay qadari iyo maana naftiyo imrojo inta ka dhammaada ornayd meelinka guduba malahaada fan malku baagsada fan ilaahay qadari shaydhaangana sababan haay eedi eedna unku hogno runtii hal qofna dhaawac min jari oo lamadaas qof iyo qof ka dhaawaca may haayeen hal jaanib oo dhinaca reer geelila ee ilaahay subxaana wa tacaala way ballanaa sabar iyo iimaan siin ku siiyo kudaalka walaalka dhaawacagan ilaahay ambooga dheh sida lawada ogye walaa dadka geelka iska haysadaan wal macano leh ma ah geelka may wahamayni haysida kitaabka allah subxaana wa tacaala islaamnimadaano qiilqiilka jarta liska haysada shareecadaya ka dhagama ma ka dhagamaas ilaahay caabude ma caabudaas diintaya barade ma baradaas wala liska haysaas maa horta lan diintis laa ka duuli wal yaryarooti oo gaaban lahayne inta biyogo inta gali waraab im waraabow iyo maylarhaay iyo jidkuma haka guuraas iyo dhul daaqe in haddal kumuruma sax maame runtii iyo wal eed maana in liidid waay sababta sheenaas marka mayo cudurka maylarhay sababta sheentii horta iyadoo laga ogaana daawadiis maa mayalaw daraad hayte markii si haliisiyaani maya ku dheegatay an malaayi libilod gudaantiyow maanaa makubadan iyo markii lamaad maanaa insha dhacdo dhiyaas wilaayadaas indha galaas markaasna saasoo kale laga la dhaawaya badla ka dhow istutumo kale hoosaadna jari qadiidiyahayti walaka gudubay wala hali alxamdulilah hadhamayten isan alsiin dari soomaali kale malsiinka weerna wilaayadii inga goobjoog siin lahayti qadiidiyahayti dhammaatay alxamdulilah ku guulaysata haddana markii lamaada tan eh dhinacaas markii lagu fiiri marka ceebu maana asbaabta sheenaas may kumid ah nambar kow dadkun duurka ka jara oo makastada ah jahliga ingu heliyo oo haddana hubgadadahayan mana lugubeeyahay wala dhibka sheenawba hubku dadka waagii hore ceelka layska qobsada jari warowa layska gala jari bilaayadaas oo bdhilanko la tumi wal daqari yala ar jari aanas marka meel arhay dadka odayaalka fududahayan walwiig maayn laakiin hadda gori gobolka gorahoo meelaha gala bad hoob layska rida abad meel arhay wal dilowja badanyi dhibaatadiya badanta ha suuqja badanyi hubkun gaalama in gadane meel arhay oo dadka muslimiinta inasgadadahayan dhatiyo iyo horta sababan ah qadiidaas may ballanaa insha allahu tacaala horta in isan dareentano waan la roojiyo aslam hubkaasuu sugahay in la roojiyo may waali wanaag ma sheena waxaan sheene asbaabta kale hub hay gadado maabhum haddii hub la gadadi hubka haddana ciddi langadada fadimaad cid kale haddii langada koram hubka ay langadade gaalo gaaladii amaana insha alla la dagaalam habboonada fadhi geeka mayla fadaay unoo eelgooda anna lama boqol qof lama boqol mee kun goro inta ka jarta mashkuun saas ma kun ku badan yiin wala gore inta ka jara hoob intii haddii aaridan hubkan waako unuun haanga anna ayna horka hoy kitaabka ilaahay difaacaan adowga isku dhawaan hooblaar faylaada fadhi saasma idan faylaada fadhi wal ilaahay jidooyey mashruuc ahoo jarna laku halaa jinnana lakuma toy sidaada fadhi laakiin hoob hubkii la gadadi nagadi in mana dadka muslimiinta ah laka dilo taasi haytama waa eedi eedaan ku hugna waana mana macquulna managadaas qadiidaas kole insha allahu tacaala waa mid midda labaad oo isdilka sheenown may kumid eh in qaraabadii mana isku maad dhibaato dhatiyo dhiida ilaahay qur-aanka nink sheegay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqadicuu arxaamakum culimada mufasiriinta may ka fasirayaan walaal kujeedsada may islaamnimadii qaar may leeyihin jihaadkii oo lakujeedsada haddiisan jihaadka kujeedsataan mayba xaqiiqakaatiin ama mudantiina an tufsiduu fi lardi in dhulku fasaadidaan may laka fasaadiya bisafki dami qur-aanku si isfasira ogda walala fasaadiya may kumid ah malaa'igtu markii nabiyulaahi aadam la abuuri ma eran atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa markaaso an tufsiduu fi lardi bisafki dami wakayri watuqadicu arxaamakum qaraabadiina gooyitaan oo mayo qaraabada hooba la dilmaanaga farhaase qaraabagooysnimi meel ku dhaladaas marka arintaas waxyaabaha sheenow iyo kumid ad dhalinyarada hogaanka haddii sangatiin maylasiin ku baahanyaa in la kawjaheeyo cadowsho in la tuso cadowga cadowjo in ahayna geelila cadowsho in ahayna jilibla cadowsho in ahayna dadka muslimiinta qabaailka kale jaarka ah cadowsho mayu waa gaalada iyo murtadiinta in dadka la tuso lafade la kajahooyo taas odayaalka diatin insha allahu taala siin kala dardaarma walaalayaalow lan kasta ballankuusi laka hergelifadi may lan baahanyaa in safar lan gala dadka lan sheega hoob inta lka shaltaboo lanba adduunyadiis deera ma suurta galaas sadii sambanin sheegdan oo ka ballanteen warqadana ka qoran heshiiska in la deersii dadka lanka tala galay oo is haysada baadiyada ka jaro hubkan is haysada qadiidaasi hayta ku dhabeeyo jazaakum allahu khayra jazaa barnaamijkun waa barnaamij cadowga allah subxaanahu wa tacaala faa'iide anka jarta langeeka dan anka jarta in qabaa'ilka muslimiinta ee dadyo isdhammaayaan dhiigsoo deedahaan landan anka jarta nii jare aakhar beel oo lan hayna maka jar cadowga maana farax geliyaas habadi usil kariidfadi hoob lang musunga hadda lama qof la dilay geekoo la dagaal maay habado meelu maana insha Allah ka farji hoob hudur laha ka farji ya habad meeliya maana lan ka tala gali qobati anagada fadi laakiin cadowga geek ka faraxsan kan murtadka ee adkii la dhaladi intu ku bay gaaladaas la jar ka faraxsan wallahi eelkood isdhamaayano gab isku siiyaan fadaan ha dhiiri geliyaan habada hoosan ku dhiibayaan barnaamijka usugaya marka may waa odayaalka mayan baahangnaa in ku buraarugaan lanka daalumka ee dhibaatada jeysidaw oo dagaalka kiyow fidna abuurka ee walgorde isgordayaan qabaailka nimankaas yoo haayaan hoobo dornaaga dullukuwedoy la aroo eritala saardo aha madhine haa haa bes haliinay markun hani yaro laha tutuhumey wilaayad ha gobati ee haniindhiim waali hani haniindhiim maadaama ballangni hani wareeji maha biisti leyl aroo lisku dhiyo haddina meeliyo le fidnada ka bilaabaan wal socdaw ma amana lankii wal dile ama dilkaas meelo ku dhihi sababan haay walaa sabab meele maa ka bilaawdaaso lanka sababan haaye ha bilaaway hadalhumad ha bilaaway ama daandaansiga ha bilaaway usugaas hoob odayaalkan ti dhakab hasiyaan mayla raay lankun waako hal diloy lifasaadiha in diloy hataa gacanka dhiigla haddii usan hayna fidnada shidaay laakiin hoob ilaarka horan buu lankan waaba dhimidey kan bahi bakoo kalmaka kabaan leh hoob ilaaro inta la surnaada walaa usan la surnaadaan ogaado hadda kadib malninka kooyo kor reer hebel iyo reer hebel malninka kooyo kor daawadiya reer hebel oo is haysada maabjaro haddaa la abuurahay maana arrimahaasna ilaahay aan qobsadoy baarak allahu fiikum odayaasha maylan ku baahan yaha wacyigelin badan in deegaanada hamaran seedan umutuwalan sheega heshiiskun hadda la deeri kolkun lay ka kooban yihin banaanka limbiyo la fadaa meeli lanka talagalay deero la fadaa بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna barnaamijkeennii faafreebka wararka caawa halkaas ha inoo joogo tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kalea intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى